toddobadii abril ayaana la dhaariyey oon si ofishala u howlgalnay maalintaas laga bilaabo ilaa maantay waan shaqaynaynay waxaan soo qabanay hawlo kala duwan oo aad u baaxad leh oo aad u ballaaran waxaan dhisnay qaab dhismeedka guddiga iyo qaabkii aan u shaqayn lahayn waxaan dejinay xeer hoosaadyadii guddiga ay ku shaqayn lahaayeen siduu guddoomiye haba sheegay guddi cusub buu ahaa dabadeedna waxaan bilownay bal inaan ka shaqayno doorashadii oo wakhtigeedii la joogo inaan wix alla wixii ay howlo lahayd aan bilowno waxaan ka bilownay inaan hagaajino shuruucdii ay u baahnayd iyo xeerarkii kala duwanaa oo ay u baahnaayeen maadaama doorasho la qabanayo oo noocyo kala duwan lahaad xildhibaano tu ilaa heer madaxweyne hawshaa markaan diyaarinay kadib waxaan dejinay road map noo degsan oo hadda aan ku soconno waxayna wuxuuna leeyahay wejiye kala duwan wejiga koowaad wuxuu ahaa inaan inaan guddiga dhisno tababarno shaqadiisa si fiican ay u fahmaan ay guda galaan xeerarkiina la sameeya lagu wada shaqayn lahaa iyo kuwii lagula shaqayn lahaa ummadda jubbalanne xildoonkaa ama rabta hadday tahay xildhibaan ama madaxweyne wejiga koowaad buu ahaa wejiga labaad waan soo dhammaynay wejiga asagaa waan gebagabaan waan waan dhammaynay waxaan u gudubnay wejigii labaad wejigii labaad wuxuu ahaa inaan wacyi gelino ummadda jubbaland doorashada dadban ummadda reer jubbaland oon wacyigelin ka samayno bay ahayd safarkii u horreeyey waxaan ku tagnay degmada doolow waxaan tagnay labaiyo tobankii bishan juun baan doolow tagnay waxaan la kulanay saddex iyo tobankii waxaan kula kulanay odayaasha dhaqanka culamaa udiinka dhallinyarada ururada haweenka dhammaan bulshada qaybaha bulshada qaybaheeda kala duwan ee beled xaawo doolow iyo luuq baan kula kulana doolow waxaan kala tashanaynay oo kulankaas uu ahaa waxa saldhigga u ah in ummadda aan u bandhigno doorashada noocay noqonayso isla markaasna aan soo xambaarno oo kismaayo aan ku soo celino iyo saldhigganaga halkaana isla markaasna lagu qaybsado fikirkooda marka doorashada la gelayo oo codkooda la qaado waan samaynay si fiican baa noogula soo dhoweeyey ummaddii ka timid dadka reer baraxa oo luuq iyo doolowba waxay nala qaateen dhammaan fikradihii aan wadnay oon soo bandhignay talooyin badanna wayna soo siiyeen oo aan soo xambaaranay oo aan ku shaqaynayn markaan ka soo laabannay waxaan tagnay dobley deegaanka dobley baan tagnay waxaan tagnay sagaal iyo tobankii juun meeshaa waxaan ku aragnay maamulka degmada afmadow waxaan ku aragnay kan dhobley kan diif kan qooqaani iyo maamulka taabta intaba dad ka socdaan aragnay waxaan aragnay oo meeshaa aan nasiib u yeelanay inaan kula kulanno oday dhaqameedyada jubbaland kuwooda ugu culus oo matala gobollada jubbooyinka jubbada dhexe iyo jubbada hooseba matala ayaan nasiib u yeelanay meeshaa inaan kula kulanno oon kulamo dhaadheer la qaadano waan u bandhignay qaabka doorashadu ay tahay iyo sidoo kale ayagana aan soo xambaarnay fikirkooda ku aadan doorashada
inaan anoo ku hadlaayo magaca guddiga afka guddiga inaan halkan uga mahad celiyo dadkeenna sharafta leh iyo reer gedo oo aan kula kulannay degmada doolow odayaashii dhaqanka iyo culimadii iyo dhallinyaradii iyo haweenkii iyo maamulkii runtii oo aan la ilaawi karin sida sharafta leh iyo qiimaha leh ay noo soo dhoweeyeen iyo sida ay jubbalanders u yihiin iyo sida ay maxaanku dhahaa dowladnimo iyo midnimo iyo nabad iyo in horay loo sii socdo siday u rabaan runtii aad iyo aad baan aan ugu mahad celinayaa halkan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa iyadana dadkii aan kula kulannay dobley oo ayaguna intaasoo kale isugu jiray runtii oo meelo badanna ka kala yimid ayagana si aad iyo aad u weyn ayaan ugu mahad celinayaa si weyn noo soo dhoweeyey oo si weynna noola shaqeeyey muddadii aan joognay si aad u weynna maxaanku dhahaa ugu ugu baahnaa runtii in lala wadaago mashruucan doorashada iyo sida uu dhacayo iyo qaabka uu yahay su-aalana looga jawaabo runtii dadkaas isku aragti bay ahaayeen